waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com waxaa dhowaanahan soo baxayay khilaaf u dhexeeya maamul goboleedyada soomaaliya iyo dowladda federaalka khilaafkaas ayaa ku salaysnaa mowqifka ay dowladda federaalka ah uu ka istaagtay khilaafka dalalka khaliijka kaasoo ahaa inay dhexdhexaad ka noqoto dowlad goboleedyada marka laga reeba jubbaland ayaa sheegay in dowladda federaalk ay ku khaldanayd go-aankaasi iyagoo u sababeeyey in dowladaha sacuudiga iyo imaaraadku ay soomaaliya wax weyn u qabteen balse dowladda federaalk ayaa iyadu ku adkaysatay dhankeeda inaysan kala dooranayn dalal walaalaha khilaafkooda dastuuriyana ay dowladda federaalk ah leedahay go-aanka u dambeeya markay noqoto xiriirka arrimaha dibadda haddaba khilaafkaas ayaa saameyn ku yeeshay maamul goboleedka galmudug kadib markii madaxweynuhu qoraal ku taageeray imaaraadka iyo sacuudiga isbahaysigooda qoraalkaas oo ay kasoo horjeesteen madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka maalintii shalay ahayd ayaa xildhibaano ku sugan magaalada cadaado ee fadhiga u ah maamulka goboleedka galmudug ay sheegeen inay xilka ka qaadeen madaxweynaha galmudug axmed ducaali geedle xaaf xildhibaanadan oo ku shiray hoteel ku yaala magaalada ayaa ku dooday in madaxweynuhu sharciga ku tuntay waxayna tilmaameen inay ahaayeen konton iyo shan mudane halkaasoo konton iyo laba ka mid ahi ay ogolaadeen xilka qaadista sida ay u sheegeen laanta af soomaaliga ee v o a da dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa ka socday qulqulatooyin oo dhacay oo madaxweynuhu sharciyada uu jebiyey sharciyadii uu jebiyey markii lagala hadlayna sidaa hala socoto guddoomiyihii baarlamaanka iyo baarlamaanku waxay xaq u leeyihiin inay baarlamaankooda furtaan oo ay ka doodaan oo ay madaxweynaha u acaan oy ogaadaan waxyaalaha waxa jira iyo waxa ku kalifay iyo shaqooyinkaas iyo waxyaalaha jira in wax laga weydiiyo waxaa dhacday madaxweynuhu inuu xirtay hoolkii shirarka oo xildhibaanadu ay dhowr jeer tageen dhowr maalmood meeshaasaan tagnay kabacdina naloo diiday inaan ku shirno waxaa ku xigtay in guddoomiyihii baarlamaanka sidaa la socoto inuu ku xiran yahay gurigiisa oo loo diiday inuu kasoo baxo meesha u degnaa annaga shirku wuxuu ka dhacay hoteel oo magaalada ku yaala hool ayuu ka dhacay oo mansuur la yidhaahdo sharciga ayaana noo ogolaanaya inaa meel kasta oo kamid ah oo maamulka oo dowlad goboleedka galmuduga inaan qabsan karno shirka guddoomiyuhu horta xorriyadiisii ma haysto mar hadduusan guddoomiyuhu xorriyadiisii haysan iyo guddoomiye ku-xigeenkii labaad mahay haystaan oo xorriyadoodii ayaysan bahaysanba waxaan isku daynay inaan wadaxaajood ka galno guddoomiyaha shaqadiisa loo igmado oo uu guddoomiyaha shaqadiisa loo ogolaado arrintaasna waxaa hor istaagay madaxweynaha saaka ugu dambaysay ayaan arrintaas ugu tagnay oo xalay guddoomiye wuxuu wuxuu noo soo diray message saaka shir in lagu qabanayo oo aan shir leenahay waxaa la hor istaagay in uu ka soo baxa gurigiisa marlabaad sidaa la socoto guddoomiye ku-xigeenka koowaad mooshin ayaa laga geeyey guddoomiyaha ayaa ka sheegay idaacadaha warsigyada adigu ayuu ku jiraa marka wax shaqa ah oo qaban kara ma jiraan mooshinkaas maadaama uu ka yaallo saas ayuusan shaqadiisu uusanba shaqo u qaban karin dhanka kalena waxaa socda iyaguna kulamo ay yeelanayaan qaar kale oo ka tirsan xildhibaanada oo iyagu waxba kama jiraan ku tilmaamay xilka qaadistaasi war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalkana waxaa lagu taageeray go-aanka ay gaareen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug waxayna xukuumadda dhexe ku baaqday in la ixtiraamo sharciga war-saxaafadeedka ayaa ugu horreyn lagu sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya inay ka walaacsan tahay xasaaradda amni iyo kuwa siyaasadeed ee maalmahan kasoo cusboonaaday magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka u ah maamulka galmudug balse waxaa isna waxba kama jiraan ku tilmaamay go-aanka xildhibaanada madaxweyne axmed ducaali geelle xaaf waraysi uu siiyey laanta af soomaaliga ee b b c da ayuu ku sheegay inaan sida dastuurka galmudug ku qoran aan wax mooshiina laga keeni karin madaxweynaha muddo lix bilooda uu isaguna talada hayay oo keliya in ka yar lix bilood wuxuu sidoo kale sheegay inaysan goobtaas isugu imaan tirada xildhibaanada ee la sheegay wuxuu sidoo kale eedda dusha uga tuuray dowladda federaalk ah arintaas anu war uma hayo idaacaddan ka maqlay wax ka jiraan lama arko baarlamaankiina hadda ay fadhiyaan iyagoo lixdan iyo dhowra waxa meesha tagana waxaa laii sheegay dhowr iyo toban ahaayeen waxaana waa wax fawba ah oo medium fiisa wax ka jira lama arko marka ugu horeysa waxaan kuu sheegayaa afar bilood iyo barbaan joogaa lix bilood ka yarna bulshada iyadoo geyn kara qof la doortay dastuurku saasuu qoraya xildhibaanadii iyo dad badanoo xamar ka imanaya imanaya arrintaas rasmigeeda la gaari doonaa idaacadihii laftoodii hadda sheegay baa qaarkood beeninayaa oo runtii ogaaday male gola fariisadada maba jira waa bataatan hoolkiisa halkaana ku yaalaa labadii guddoomiye ku-xigeenka guddoomiyihii waa joogaan xaafad baa waxaa lagu sameeyaa la yidhi wax ka jiraa ma jiraan waa been iyo khuraafaad iyo iska fawdo weye fawdo un labuuray weeye oo ninkan guddoomiyaha baarlamaanka ay ka shaqeeyey oo xamar laga soo diray oo la yidhi adugu un mar gacanta hala taago sidii hirshabeelle oo kale waa buushin dabayl socoto weeye laakiin meel bay ku dhamaan doontaa insha allahu sida hadda arrinta halkaa ay u qalabsan tahay goboladii iyo maamuladii iyo adduunkii iyo cudure waa la yaaban tahay dhaqanka dowladda dhexe walow in kasoo baxaan arkayna laakiin waxaan idin cadeynayaa anigu baarlamaan shirana ma jiro xilliga ma qaadin mana qaadi karaan hadday xataa wada shiraan igama qaadi karaan hadda maba wada shirino mada jiro nolosheenna ma jiro
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dbccom dbcu xariijin soomaali